hogaamiyayaasha dowlad deegaanka soomaalida ee canfarta ee dalka etoobiya ayaa magaalada jigjiga ku yeeshay kulan ay kaga wada hadlayaan sidii xal nabadeed looga kala dhex dhigi lahaa labadaasi deegaan kulankan oo uu qayb ka ahaa wasiirka nabadda ee dowladda federaalk etoobiya islamarkaana daba socday kulamo hore loo yeeshay ayaa lagu heshiiyey qodobo door ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata waxaa caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga soo gaaray mas-uuliyiin u hogaaminaya wasiirka wasaaradda nabadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane bin cali fandhalan iyo madaxweynaha dowladdeegaanka cafarta mudane awel arba waxayna wafdigani kulan la qaateen mas-uuliyiinta dowladdeegaanka soomaalida ugu horreeyay madaxweyne mustafa maxamed cumar iyadoo mas-uuliyiintii ka socotay dowladdeegaanka canfarta ay soo gaarsiiyeen deegaanka soomaalida deeq lacageed oo gaadhaysa toban milyan oo bir taasoo ay ugu deeqeen dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka soomaalida madaxweynaha deegaanka ayaa ka guddoomiyey deeqdaasi isagoo uga mahadnaqay deegaanka canfarta garab istaagga ay garab istaageen bulshada deegaanka soomaalida intaasi kadib ayaa waxaa kulan wada yeeshay guddiga xalinta khilaafka dhex yaala labada deegaan ee soomaalida iyo canfarta iyadoo kulankanna uu ahaa mid albaabada ay u xidhnaayeen islamarkaana saxaafaddu ay dibadda ka joogtay haddaba kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar maanta waxaa jijiga ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen guddi loo aasaasay xalinta khilaafaadka dhex yaalla labada deegaan ee walaalaha deegaanka soomaalida iyo deegaanka canfarta shirkaasi wuxuu daba socday shirar hore oo lagu qabtay caasimadda adisababa iyo ilaa adaama lagu qabtay waxaa laga wada hadlaya wuxuu ahaa in dib loo eego waxyaabihii ilaa hadda dhacay caqabadihii jiray ee arrinta loo xallin kari waayey ujeedadu waxaa weeye in maadaama oo dhibaato kasoo dhacda in la xaliyo ay tahay xal siyaasadeedna loo helayo in dhibaatadii jirtay in la xaliyo ayuu ujeedadu ahayd marka waxaa hadda ka hor aada ogtihiin in dhibaatooyin ay ka dhaceen halkaas dad barakacay oo fara badan ay jiraan in xaaladdu ay xaalad qasanahay xagga amniga dalka iyo deegaankaba aan u fiicnayn sidoo kale madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in shirkii maanta lagu heshiiyey afar qodob oo muhiim ah loona baahan yahay in horey loo sii dhaqaajiyo marka maanta shirkii ahaa waxaa lagu heshiiyey afar qodob oo horey qaarkii looga wada hadlay in wakti loo qabto la gudiyo la dhaqaajiyo waxaa ugu horeysa marka ugu horeysa in heshiisyadii hore ee la gaadhay ee la xidhiidhay kala qaadidda ciidanka iyo in la cayimo aag ka caagan ciidamada in maaragtay ka kori lagu heshiiyo oo hadda kori lagu heshiiyo in dabagal lagu sameeyo cidda fulisa ciddaan fulin ciddaan fulin qaabkii u fuli lahaydna in qorshe loo qaato qodobka labaad wuxuu ahaa in shacabku maadaama oo xooga ka faa'iidaysanaya oo nacayb ka dhex abuuraya ay jiraan in konferensyo ama shirar shacabka laisku soo dhaweynaya labada deegaan arrintaasi ay khusayso in la qabto shirarkaana muddaa loo samaynaya waana muddo aan fuyin baa la qaban doonaa shirarkaas waxay noqonayaan kuwo walaalnimada labada dad lagaga hadlayo kuwo inkastoo dhibaatooyin jiraan xoogga saaraya faa'iidada ay leedahay in amniga horumarka ganacsiga wax walba laiska kaashado sida deegaanadii kale ee nocolaada noo dhex martayba aan doodi u halinay intanna loo baahan yahay shirar noocaasa in la qabto saddexaad kale waxay ahayd in arrinta barakacayaasha dadkii barakacay ee dhibaatooyinka soo gaareen qaabkii dhulkoodii loogu celin lahaa dibdijin loogu samayn lahaa iyadana in qorshe loo qaato oo dowladda federaalka iyo deegaankuba ay iska kaashadaan ta ugu dambaysa waxay ahayd in wixii keenay dhibaatadan hal waara loo laga gaaro oo hoos loo eego su-aalaha kala duwan ee meesha ka jira iyo aragtiyada jira loona saaro guddi arrintaas soo dhibaanriya si xal waara oo dhibaatada soo noqnoqonaysa ayna u sii jirin in maarata arrintaas go-aan laga gaaro arrimahaas ayaa runtii maanta ka soo baxay waxaan aaminsannahay haddii qodobada maanta lagu heshiiyey la fuliyo in wax weyn iska bedelayo arrinta dadkeena soomaalida iyo walaalaheen deegaanka canfarta labadaba wax doona ugu jirta iyagoo dad saqiira deegaanada dib u dhacsana colaad sii daba sii dheeraata wax dana ugu jirta ma jirto laakiin waa in si cadaalada oo siyaasi hal siyaasi oo cadaali ah in la helo ayaa ay tahay tii baa laga shaqaynayaa waan ku faraxsannahay markaynan deegaanka canfarta maanta ku soo dhaweyno deegaanka soomaalida oo halkan nagu yimaadaan kalsooni soo kordhaysa iyo is-aaminaad ayay muujinaysaa annana waxaan qorsheynaynaa in safara noocan oo kale ah aan deegaanka ku tagno dhawaan hadii la yidhaha mahadsantii dhankiisa madaxweynaha dowladdeegaanka canfarta awal arbe ayaa sheegay in soomaalida iyo canfarta ay yihiin laba shacab oo walaalo ah islamarkaana wadaaga waxyaabo badan muhiimna tahay in la soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyey labada shacab ee walaalaha ah dhib kastoo timaada noocay doontaba ha u dhacdee wadahadal ayaa lagu xaliyaa haddaba markaan u soo noqonno wadahadalka labada dhinac ee labada mas-uul ee cusub labada deegaan tan iyo intii aan bilownay ka wada shaqaynta howlaha xalinta colaadda iyadoo isku dhacyadani ay ahaayeen kuwo muddooyin dheer soo jiitamayey taas oo ay ka soo biic mushtari jireen furintooda shakhsiyaad kala duwan dana siyaasadeed dhaqaale iyo kontarabaamba leh balse inta badan waxaa jirta maamaha afka canfarta ah oo tidhaahda maxay ku dhacday wakhtiga laguma lumiye maxaa xal u ah ayaa la yidhaahdaa taasina waa ta hoggaaminta labadeena dhinac aan ku eegayno kuna abuurayno xalka colaadaha soo jiitamayey ee labada deegaan taas oo ah ka wada hadalka dhibaatada jirtay si wadajir ahna halkan aan ku soo gaadhnay iyadoo aan maanta jigjigo la nimid garaystaagga deegaanka soomaalida ee abaaraha jira isagoo sheegay in dhibka canfarta iyo soomaalida uu isku mid yahay ee ay tahay in la istaageero xilliyada adag maadaama labada shacab ay yihiin xoolodhaqato tan labaadna ay tahay ayuu yidhi sidii si wadajir ah aan uga wada shaqayn lahayn labada madaxweyne dowladda federaalka sidii aan u abuuri lahayn guddi amni oo ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada isku soo wada duubo booqashada madaxweynaha dowladdeegaanka canfarta ee uu soo booqday maanta deegaanka soomaalida ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu deegaanka ku yimaado tan iyo wixii ka dambeeyey colaadihii dhex maray labada deegaan iyadoo dhanka kalena la filayo in dhowaan mas-uuliyiinta dowladdeegaanka soomaalida ay safarro shaqo ku tegi doonaan islamarkaana shirar ay kula yeelan doonaan madaxda deegaanka canfarta caasimada deegaanka canfarta ee samaara kuwaasoo looga wada hadli doono sii joogtaynta iyo hirgelinta qodobada ay markaasi gaadheen labada deegaan si markaasi xal waara looga gaaro colaadda labada deegaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga